bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal idaacadda warsaan oo dhugunsida ay tahan ka dhowaada qodobada warkanga kulanunku ka hadlayay qaxootiga kooyaha ayaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayowey bageeka ku dhiyay isla magaalada tanbaydhaba faah-faahin weybaa kubahaytee qaraxa kudhiy degmada buurxakaba ee gobolka baaya madaxweynaha soomaaliya weyba uusu ku hadalay ololashay doorashaa xaalad abaareed iyo weybalaa ku sheegaa intee ku jarta gobolka bakola dab khasaare jaysidin way bageeka ku dhiyaya suuqyaala magaalada kismaayo shirka madallo wadatashi qaran oo ay shirkiinka dambeeyey ee madallo wadatashigiiyo weel dhadayaan iyo weyba maalinta berye ee ka furmi doona magaalada muqdisho caasimad dalka soomaaliya maamulka galmudugeyba uusa sheegaytiyo qaadi doonaan howlgal ku dhan al-shabaaba maraykanka oo gahan jabtiintiye kordhiyaasha la dagaalamowga shabaaba
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
mar kale dhugunsidayaal ka dhowaada qodobadii warken ofesanga kulanunku ka hadalayay qaxootiga kooyaha ayaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya weyba geeka ku dhiyay isla magaalada tanbaydhaba faahfaahinta warka muxudiin xasan maxamed xusni iyo ninhaya
iyadoo xarunta koonfur galbeed ee baydhabo ay ka mid tahay magaalooyinka ay soo gaareen qaxootigii laga soo celiyey dalka kenya iyo barakacyaal kale oo xaalado abaareed iyo colaado deegaanadoodii uga soo barakacay xeryahana ay soo buuxdhaafiyeen ayaa waxaa kulan looga hadlayey sidii isdhexgal ay u wada samayn lahaayeen barakacyaasha iyo bulshada deegaanka baydhabo ku qabtay maamulka koonfur galbeed mas-uuliyiin ugu horeeya guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka aweys xuseen macalin wasiirka shaqada iyo shaqaalaha koonfur galbeed jaylaani sheekh maxamed wasaaradda dib udejinta oo kulanka soo qabanqaabisay madax ka socotay iyo hay-adda un c r ayaa kulanka ka qayb galay liibaan sheekh shuceeb oo ah agaasimaha wasaaradda dib udejinta iyo jaaliyadaha iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha jaylaani sheekh maxamed ayaa kulanka ka hadlay in dadkii i d b yadii ka jari dadkii hogaamiye aan haayay galanta ka haayay xaaladdiioo la dareeray xuquuqdiioo weydiiyay in una kasii buushgarayno oo kasii dhiirigelina sidii dadkaas iyo galantiyo se hoogan kasii hayfadeen oo ah dhanka amniga dhanka oo meeleraay dhibaataynta kale oo ka kooyaasa meeleraay dhinacyada badan noocba nooc kastay haata iyo sidii la dhaqanka dadka oo xaafadoo degan waddanka linka kooyaas community leeraw iyo dadkii oo ritaankii haayay hanagadi iyo dadka i d bda si isdhexgalsho dadka aan la dareero fadeen meeleraay hogaamiyaalka i d bda traininka geeka saase ka saabsanye
urmar kasta weli xooga saarane intii dadka soomaaliyeed oo qaxootiga ah amase hanagadi qaxootiga ha ku nagadi hanagadi intii mar kasta nololiyo faylahaat yaa ka dadaalana waliba ka dadaalana xuquuqdiga ku magan oo dhinacan maaragtay hay-adaha matalan hadda u n h c r markii dadkii shanta airboortka saasan ku wargabtaan wasaaradda shaqaale ka tirsan ha warkaya baabuurta dadkaas ay wada gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka koonfur galbeed aweys xuseen macalin ayaa tilmaamay in barakacayaasha iyo qaxootiga kenya ka yimidba looga baahan yahay inay ka qayb qaataan sugidda amniga baydhabo in kii beeraley ahaa beertiisa lagu taageero kii xoololey ahaa xoolihiisa lagu taageero kii ganacsada aha ganacsadihiisa lagu taageero si dadku uu u noqdo dad isku filan oo micnaha nololmaalmeedkooda markaa ayaga soo saaran karo lagana hoos baxa ku tiirsanaan gacan kale hadduu ilaa yidhaha taasna ilaaha laga helayaa laakiin wax waliba waxaa ugu horreeya intaaso dhan waxay ku imaan kartaa abni nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii kacbada uu dhisay muxuu yidhi rabbi ijcal haadaa beladan aaminin uu dhah micnaha waxaad dareemaysaa nolosha bini aadamka waxaa ugu horreeya inay tahay abni abni haddii la helo wax waliba way furfurmayaan marka laakiin abni hadduusan jirin aqoon ma jirto waxbarasho ma jirto shir ma jirto guur xitaa ma jiro abni hadduusan jirin faah-faahin baa ku baahaytay qaraxage waa qarax kudhii degmada buurackabe ee gobolka baay sayid cali muuse maxmed teraya ningaya
taliyaha saldhigga ciidamada booliska degmada buurhakabe ee gobolka baay maxamed ibraahim cabdulle ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qarax khasaaro geystay oo ka dhacay degmadaasi taliyaha ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay meel suuqa oo ay ku badnaayeen dad shacab ah oo halkaasi ku ganacsanayay qaraxa ayaa waxa uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay wadaan baaritaano ku aadan ciddii ka dambaysay qaraxaasi degmada buur aqabo surasan deegdanba qaraxa kabiir qaraxaasna way kadibna waa sheega doona siilaayo taliya qaraxin koray macee oo markaas ku dhihi degmada buuraka ee gobolka bas markaasna shacabka dhibaatayo qaraxyadaasay maamulka degmada weliba adoo taliyaha ciidamada booliska ee degmada buurakabo may tallaabo ee markaas siin qorshaysan waxyaabaha dhiyaa mee barwalbe dhiyaayan mee walbeka dhiyahayaan wala caalamka mise soomaalida guud ahaanka dhiyahayaan bamidhayi hase ahaatee walay sii daryeertay haddana hadda hasta adaa hasta nafadee wiil daba roogna insha allahu way way way ciidan jeelna inayo laga gobola diyayaa laga laga maya madeera koortaas balan saadii koortaas waad welning saadi koorna war walaaan qaraxaw xilli kasta oo il damanta mase goobta bilnin kusugunahay dhayaha sukuran wala erakor cadowga duule ama guuleysa masqobadii mee walwata gaaban qoy monday walanda maydala aate walaagan marka waxyaabahaas oo kale nasagaalaw insha allahu programki hadda socda insha allahu la diyaari doona jiraya inta ka dambaysay wala sunyo dadkay shabaab haayaan la goradaayiwo oo nabaddiidka haayaan oo weli doo maskana la dagaalamana hadda in la dagaalamanay ayaan diyaarsayin dadkii shacabka la dagaalamay dagaalama jarilayo haddana kulli wala la dagaalamay shacabka ayuu kastay kulli insha allahu sana ka difaacan lahayna programki lahay qorshihiiga may aye taliya qorshahana way buwaa intii allahu masalaka reebo intii karaamkaasina la dagaalana waana shareebaa gordaraantane ciidamo isugu jira ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa booliska gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta waxay baaritaano ka wadaan qeybo ka tirsan degmada buurhakaba gaar ahaan halkii uu ka dhacay qaraxaasi khasaarada badan geystay shirka madar la wada tashi qaran iyo maalinta beriye ee la filahayeen tiusa kafuruma magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kaasoo lagu ka hadala doona arrimo doorashooyinka soomaaliya caqabado iyo cabashooyinka kukooyaha iyo xarumoyo ku dareeraan doorashooyinka wakiilka qaramada midoobeen qaabilsanaga soomaaliya majalka tanya sheegay hanti shirka hogaamiyaalka qaran ee madallo wadatashi qaran uuse maalinta beriyeya oo arbaada uuse kafuruma doono muqdisho majalka tanya shalay kulun waa kulukulumi magaalada muqdisho madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo guddoomiga baarlamaanka puntland on ku wada hadaleen dabadowka puntland iyo hakiyowkii doorashooyinka ku dareera cadaada waa garooba arrimo anka muhiimsan ee shirkalanku ka hadala doonayoba kumid ee dhammaystirowka hanaanka doorashada dadban aqabcabashada kukooyaha ay musharaxiinta buuq iyo muranku ku jiran deegaanada iyo doorashooyinka ku dareeraan saasoo kale arrimoonka muhiimsan iyo wayba ku mid ee dabadowka puntland ee ka eedan doorashada mankakor ee xubno sool isanaag kukooyow ee lakadooradaha ay muqdisho iyo ona fadahayaan anti garoowa lakadoorada way bana dhowaan iyo roojena doorashadii ku dareertay garoowa inkastoo ergey qaramada midoobe majeelkatan uusa ka dhawaaqay inti shirka madalla wadatashi qaran uusuu beriyey furuma doona iyo wayba magaalada muqdisho ku muqan inta badan madaxda madalla iyo kamuqanyin safaro gudo dalka waybana bina waa gudo dalka ahaan banaanka iyo deegaanada iyo deegaanada kale shirkan iyo la filahaya intii uusa nagada keenka dambeeyey oo yoweel dhadaan madaxda madallo wadatashi qaran kahor doorashooyinka guddoomiyaha baarlamaanka itaan madaxweynaha ee lakwada antiya dheeda inkastoo lanka ka dhawaaqna waqti rasmi ee yadhiyaasa dhinac kalena warakubay afiiska wakiilka qaramada midoobey ee majalkatan iyo waybalanku ka hadalay howlo doorashooyinka ee ku dareer soomaaliya majalkatan yaa ku degi anti doorasho soomaaliya deerta sanadka cusub ee laamada kuntum iyo todobada waybana ussheegay intiye faylat anti doorashada madaxweyne soomaaliya dheeda antilan deerna sanadka laamada kuntum iyo todobada wakiilka gaarka ee qaramada midoobeen qaabilsan soomaaliya danjira majalkatan iyo saasoo kale ka baaqay hantise degdeg ee langxalli tabadowka iyo qaban maamul goboleedyada puntland oo ka eedan doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi wakiilkiya saasoo kale wayba uuse sheegay inti beelle caalamka iyo kuna ijaba doonaan haddii doorasho soomaaliya deerta sanadka lamada kuntum iyo todobada maamul goboleedyada ha dhammaystiray xildhibaanada manko hooseeya inka baaqa intise degdega an saxiixaan siiyo andooradan madaxweynaha soomaaliya qaramada midoobeye hore ka tilmaantay doorasho soomaalito haraytay musuq maasuqi eed an weyn oo saameyn ku weeldhatay bulshada soomaaliyeed madaxweynaha federaalka soomaaliya weba isugu hadalay ololoshay doorasho madaxtinimo xillowsa magaalada kismaayo ka suganye faahfaahintan faysal cabdulaahi faysal hanadyaninhaya marka la eego deegaanada maamulka jubbaland waxaa xubnaha aqalka hoose ee aqalka sare ka soo gelaya wadarta guud kow iyo konton xildhibaan musharaxiinta xildoonka ah ee hankooda uu yahay inay qabtaan hoggaanka dalka ayaa loolan ugu jira sidii ay u kasban lahaayeen codadka konton iyo kowda xildhibaan ee aqalka hoose iyo aqalka sare ee deegaanada jubbaland taasi oo keentay in magaalada kismaayo safaro kala duwan oo aan sidaa u kala fogeyn ay u kala tagaan musharaxiinta doonaysa inay qabtaan kursiga madaxtinimada soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa toddobaadkii hore taga magaalada kismaayo iyadoo musharax cabdiraxmaan cabdishakuur uu xigay inuu magaaladaasi tago waxaanuu la kulmay xubnaha aqalka sare ee aqalka hoose deegaanada jubbaland madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhinaciisa musharax ah haddana ah siihayaha xilka madaxweynaha soomaaliya waxa uu shalay safar deg deg ah ugu ambabaxay magaalada kismaayo halkaasi oo uu doonayo inuu isagana dhinaciisa helo codadka waa codadka xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose ee deegaanada jubbaland taasi waxa ay keentay in madaxweynaha uu kulamo gaargaar ah la qaato hogaamiyaha maamulka jubbaland iyo xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare islamarkaana uu u soo bandhigo qorshihiisa ku aadan haddii dib loo doorto afarta sano ee soo socota waxyaabaha uu qaban doono madaxweyne xasan oo ka hadlayay magaalada kismaayo waxa uu sheegay qorshaha ama ajandaha uu tagay magaaladaasi inay tahay mid la mid ah midii ay u tageen musharaxiinta islamarkaana hamigiisa uu yahay inuu mar kale dalka hogaamiyo waa siduu yidhi
dad badanoo saaxiibbaday aho booska madaxweynenimada soo socda inay fadhiistaan jecel ayaa halkan yimiday dabcan aniguna ajandahaas igama marna oo inaan dalka muddadii aan soo wadnay horumarka aan soo gaarnay meeshiisii inaan hoggaankiisa ka sii wadna waan rabnaa laakiin waxaan rabaa midda shaksiga oo aniga inaan murashaxaayo doorasho inaan raba waa meesheeda mana qarsoonayn mar horeba laakiin midda aan rabo runtii inaan ku faano dadka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu inagula faanaana waxay tahay maanta murashaxiinaa socdo nin doorasho rabaa socdo nin siyaasi ahoo muxuu waay maqaam siyaasadeed rabaa socdo qoryana ma wato ciidanna ma wato duulimaadna ma ahan ra'yi ajando siyaasadeedoo wataahuu leeyahay ra'yigan siyaasadeed ayaan soomaaliya yaan rabaa inay ku meel marto hore uma jiri jirin oo in saas muxuu ah gobollada lagu soo wareego dadka soomaaliyeed laga iibiyo ra'yiga siyaasadeed oo qof walba dalkan inuu ku hoggaamiyo uu rabo marka taas labsadeedaa waxay tahay horumar waan soo dhowaynaynaa siyaasiyiinta danaynaya mowqifkaas inay meel walba tagaan inay tegayaanna soomaaliya ayay sharaf iyo karaamo u tahay aniguna dabcan madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay laakiin waxaan ka mid ahay dadka u loolamaya in ay talada dalka afarta sannood dambe haddana qabtaan laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo labaatan inkastoo hubantay la'aan ay ka taagan tahay xilliga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashada madaxtinimada soomaaliya ayaa haddana waxaa muuqata in doorashada xubnaha aqalka hoose ay ka soo dhammaanayaan deegaanada maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana hadda loo tafaxeedanayaa sidii loo kala jiidan lahaa codadka xubnaha baarlamaanka soo galay ee aqalka sare iyo aqalka hoose iyadoo musharaxiinta hankooda uu yahay hoggaaminta dalka oo haya dhaqaalo fara badan ay doonayaan inay ku harqiyaan xildhibaanada cusub ee kuraasta ku fadhiistay si ay u helaan codadka ay doonayaan inay ku soo baxaan doorashada dalka ka dhacaysa xaalad abaareedya way ballaagu sheegahayeen tiya ku jarta deegaano ku tirsan gobolka bakool markaleed waa kosiid cali muuse oo ningay faahfaahintaasa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana deegaano badan oo ay hoostagaanah degmooyinka xudur iyo ceelberdi ayaa waxaa ka taagan xaalado adag oo biyari ah taasoo wada saamaysay dadka iyo duunyada ku nool deegaanadaasi ceelalkii laga dhaansan jiray biyaha ayaa waxa ay noqdeen kuwo biyo yareeyey iyo kuwo kale oo laga waayey biyaha qaarkood la saaray geedo si aysan ugu dhicin dadka iyo duunyada oo biyodoonka ku ah halkaasi xiliyadan oo kale markii ay guraan ama biyo yari ku yimaado celalkaasi ayaa dadka degan deegaanadaasi waxa ay ku moodi jireen warooyin lagu keedin jiray biyo balse sanadkan ayaa ka duwan sannadihii hore warihii ayaa biyo laga waayey waxaa qalalay geedihii ku agyaalay warahaasi dadka ku nool deegaanada ay hoostagaan xudur iyo degmada ceelberdi ee gobolka bokola ayaa waxa ay sheegeen in biyoyaridani ay saamaysay dadka qaar oo la hadlay idaacadda ayaa waxa ay sheegeen inay biyaha ka doontaan meel aad uga fog deegaanada ay ku nool yihiin waxay sheegeen in marka ay aadaan ceelalka mararka qaar ay iskaga soo laabtaan iyagoo biila'aan ah feelalka loogu jiro ceelalkaasi dartoodii dowladda maraykanka waybaya sheegtay intii lama jibaaro doonto howlgalka kala dagaalamaha ita al-shabaab ee ka sugan gudo soomaaliya warqad madaxweynaha dowladda maraykanka barack obama uusan dari golo wakiilada dowladda maraykanka iyo weyba usuq uga hadalay howlgallada qorshaysan oyo dowladda maraykanka iyo kufudhihayta dalal ku mid ee soomaaliya weyba uu sheegay intii dowladda maraykanka iyo si weyn lama jibaaro doonta howlgalka iyo kala dagaalamahaya walaalanku weeri argagixisada dowladda maraykanka ee weyba sheegtay intii ujeedadii eedantii toos ee al-shabaab lunkusaara deegaanada ama gobolladii oo kaga suganyiin soomaaliya howlgalla iyo dhiyeen bilooyinya kumida ta agoosto setembar iyo juun iyo weyba ee sanadkan lamada kuntum ilita iyo weybaasi wadajireen fuliyey ciidama amisom iyo ciidanka sida gaarkeen tababaran ee dowladda maraykanka warkii isin kula dareerteen dhugunsadyaal idaacadda warsan ee magaalada